marka hore waan ku soo dhoweynaynaa waxaan ku leenahay ku soo dhowow radio alfurqaan
fataaw soo dhawow dhinaca tagto ayaan insha allah warbixinta ayaan kaa siin doona insha allah waa tahay waxaad warbixin naga siisaa ee dagaalkii dhacay ee dhowaan ee duleedka xudur ka dhacay oo saxaafaduna ay hadal hayso bal wararkii ugu dambeeyey ee warbixin inaga sii fataaw dagaalkaas waa la socotaan nimankaas oo deegaamada dhib ku hayo soomaalida dhib ku hayo gaar ahaan gobolka boqol dhib weyn ay ku haayaan marka nimankaas waxaan ka war helnay information aan ka helnay inay magaalamadaada gobolka boqol weerar ay kusoo yihiin ay soo abaabuleen meesha lagu weeraray nimankii dagaalka saasa ku dhacay maxaa khasaare ah oo ka dhasha marka alfataw saa la socota horta nimankaan niman oo dhib badan waaye khasaare badana ka dhashay meel dagaal ka dhacay oo khasaaraas ka dhacaysa dhimashii dhaawac bele hanti leh marka arrimahaas waxay u dhaceen anaga khasaare naga soo gaartay kontamey waa dhantiyahay ciidamada dawladdu waxay ka dhantay haddii aan qiyaaso marka khasaaradan anaga dhinaca dawladda intaasay leentahay laakiin tiradaasi aad sheegtay ee kontomeyada ah aad bay u badan tahay wax yar ma ahan horudhaca waraysiga waxaad ku sheegtay in dagaalkaba idinka aad bilowdeen waxaad sheegataan ee dowlad iyo inaad haysataan hub aad u badan markasey ku dhacday weliba goob qur ah oo dagaal foolka fool ah in kontomeyo la idinkaga dilo ata arrintaas waxay ku fiicnayd dawladda in in la weydiiyo ciidamadiin maha dhimashadii dhaawac looga yaran waayo in dawladda la dhaal ayaa sanayay waayo dawladda ka warhaysa arrintaas ciidamada dawladd ayaa inay dadkaas anaga laa ka qiyaas ahaan haddaan haddaan qiyaaso waxaa lagu yaraan karaa dhimashadii dhaawaca ayadoo al-shabaab dalka laga horeeyay maxaad ku qiimeyn karaysaa marka dagaalka iyo qaabka uu dhacay dagaal noocee ayuu ahaa yo dagaalka waa dagaalka reer u ahaa ilaa laba toban saac subaxnimo ilaa lix saac waa socday afar saac kumbuda ayaa waxay u socday saacadii aan hayn madaafiicdii iyo baasuukiyaashii iyo waxyaalaha nin waliba waxay haysa ayaa laisku riday ilaa laba saacna dagaal goosgoosee socday marka lix saac kumbuda ayuu socday maadaama meesha meesha meel hooda laisku dagaalay oo magaalo aan ahayn banaanka laisku dagaalay dagaalada dagaalka saasa u dhacay waktigaasayna socday waxaa igu maqaalo ah in al-shabaab ay gaadiidkiina idinku soo koreen oo dagaalku aada u xoogganaa arrintaas maxaa ka jira dagaalka xooggana run waaye arrintaas waa run dagaalka saas u tareera marka alxamdulilah anaga gaadi gaadidii wax laga qabsay malaha deed dawladda waa lasoo badbaadiyey ciidamada waa soo badbaadiyeen aada loo dadaalay waa arrintaas waa saasa u dhacay dagaal waxaan xogta ku helayaa in taliyaha guutada sagaalaad ay ciidankiisa u badnaayeen dhimashada maxaa u sabab ahaa haddii ayaga gali soo ma aha ciidamada adeeyey taliyaha asigaaba la socday asigaaba dagaal ku jiray ciidamada dawladun ba hayeen asigaan hogaaminay adiga ma joogtay goobta
waa joogaa ma ka baqaysay in lagu dilo maya taas allah og weligay dagaalka maarin anaaba askarta kamida jabhadihii aan soo maray ilaa soddon sano jabhad ahaa dagaaladaas iyo waxaas nimankaas waa u taagnayn markasta marka anagaas in dagaalka aribuleya kuma talagelin ciidankun baa la socdaa ciidankun baa ku dhex jira markasta dagaal dhacay dhaawacyada dhankooda haddaad tafaasiil naga siiso seed u maarayseen maadaama aad ii sheegtay in askar badan ay dhaawacantay bal sharaxaad naga sii
dhaawacyada horta waa runtii waa dad iska dhabaysan waa jiraan dad dhaawac u dhintata waa jiraan dadkii sharaatay joogo qaarna waa saanyihiin qaar dhaawac waa iskuulashay qalina lagu sameeyey marka alxamdulilah hadda wax garaaba ma jiraan kulligood hadda waxaan rajaynayna insha allah inta hadda nool inay bogsin doonaan si degdaan u bogsinayaan ayaan ku rajaweynaa insha allah muqdisho oo kale diyaaradda dhaawacyada geysay imise ayay gaarayaan dhaawacyadaas
ilaa ada lix qof meelahaas ayaa muqdisho la geeyey marka ma muqdisho ayaa lagu dabiibayaa mise dibadda ayaa loo sii qaadayaa maya maya wax dibadda haddi loogu baahday malaha ma kolley dhakhaatiirta muqdisho ba ku filan ciidamada etoobiya ka waran iyaguna wax ma ka hesheen kaalmo ah
ha ciidamada etoobiya markaas waa iskaalmaysanaa annaga waaba la joognaa way dagaal waay dagaala waa iskala qeyb qaadanaynaa deegaanka waa ka qeyb qaadanayaan markaas ayaga waxay taagan yihiin in macnaha ay kaalmeeyaan ciidanka ayay hadda waxaan la socdaa in uu idin soo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waa maxay ujeedada socdaalkiisa madaxweynihii shalay u yimid wuu joogaa magaaladu joogaa anagu waa magaaladii labaada dhihin karaa midlabo magaalo saddeaad oo koonfur galbeed ah maadaama magaalamadaada baydho aad tahay madaaweynaha fariismadiisa badan tahay hadda waana soo gaaray mar keliyana maaha wax badanana soo booqday booqasho u yimid dhinac kastoo dhinaca shacabkii dhinaca ciidamadii dhinaca horumarinta iyo difaacdii iyo wax kasta inuu ku galo barnaamijyaas ogaado baayaa ka jira inuu ogaado ayuu yimid marka waa jooga madaaweynihi si guud ahaaneed ka waran marka xaaladda magaalada xudur hadda waa sidee aada u fiican tahay nabadgelyadeed oo kii waaye wax dhiba kama saagna alxamdulilah hadda socdaalka dhulka hadda ka hor waxaan ogaa go-doon ka waran hadda ma isku furan yihiin gobollada baay iyo bakool ma maya maya iskuma furna sidii waaye go-doonka siyaa ugu jiraa magaalada jid isku furna malaha jiidka waa xiran yihiin maxaa dhacay
hadday waa kolley taas dawladaha la weydinaa koonfur galbeed iyo soomaaliya jiidka inuu isku furaan al-shabaab jiidka in al-shabaab laga horeeya loo baahan yahay jiidka al-shabaab degan al-shabaab in laga horeeya soo maaha maxay ku dhici weysay marka hase su-aashaas anaga meli cabdifataho waa iskale dawladda soomaaliya marka waxaad marka haddaan kula kaftamo waxaad ka dhigan tihiin xabsi ee korka ka furan diyaaradda unbaa wax idiin qaada islamarkaana idin keenta
jid anaga hor aan ku furnayaa jira oo maanaha beelweyne ka soo baxo xudur soo galo marmarna oo baabuuro oo raashiin mise waxyaalaha magaalada soo gaarsiiya ayaa jira laakiin hadda madaxweynaha oo kale diyaarad buu ku yimid isagu a diyaarad